bismillaahi raxmaan raxiim inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun maanta waxaa ku geeriyoodan deegaankan qarax ka dhacay amazon loo dhigay laba qof oo macalimiin ah iyo nin waardiya waa ku dhinteen afar qof oo iskuuleya ayaga waa ku dhaawacmeen dad ilaa toddoba gaarayo wadada marayeen xabadihii rasaasta ay fureen amazon ayay ku dhaawacmeen qolada amazon waxaa iyagana ka dhimatay saddex ruux marka dhibaatooyinka waa iska jiraan oo colaadaha soo lalaabanayo xabadahaas iyo waxaas dhacdhacaya laakiin waxaan rabnaa marka uu shilkan camal dhaco qolada amazon waxaan ka codsanaynaa in xabadaha wadooyinka ay ku furayeen dadka ku baaba-ayn ay joojiyaan qofka waxa u qoran ma gafaayo anigaan kula hadlaayo guddoomiyaha waa lay qarxiyey wax rasaasa ciidankayga fureenna ma jirto qofka rasaasta furaayo boqol qof aa ku dhiman karto ku dhaawacmi karto marka waxaan codsanaynaa ciidanka amazon inay iska joojiyaan horta haddii shil dhaco dadka shacabka meesha maraayo hadda maanta dad badanaa ku baaba-aa la yiri rasaasta efrin awgeed marka waxaan codsanayaa dadkii ku dhaawacma inuu ilaahay caafiyo kolley waa soo sheegi doonaa wixii kale oo gadaal ka jiro hadda intaa ognahay intaas waa kolley aniga ma joogin guddoomiye ku-xigeenkii aa joogeen miina loo aasay ahayd maahina meel inta iskuul galan igama xabadaynin markii qaraxa dhacay ee xabadaha fureen waayo kolley arrinkaas waa arrin amni oo horeyna madaxweynihii dowladda federaalka uga hadlay in howlgallada uu qaadayo ay ka mid tahay hadeerna kolley wadanka wacyiga ka jiran waan ognahay hawshaasna waa la gala haddii ilaahay idmo wallaahi taas adiga ruuxaaga waa og tahay oo magaalada kama maqnid war la qabaana xiisma leh soomaali tiraahdaa wadanka wuxuu u baahan yahay amni degmo iyo tuulo raas caseer ilaa raas gamboni waxaa la rabaa bulshada inay wada shaqeeyaan oo idinka ka kow tihiin wallaahi adiga hadda kawriye ahaan waxaa ogtahay koonfur galbeed inay wax qabteen waa ogtahay dadkii shabeellaha hoose lagu laaya hataa magtooda inay bixiyeen amazon dad badan ay saas camal waxyeelo u gaarsiiyeen in maamulka iyo muxuu ahay madaxda sare ee koonfur galbeedba ay wax ka qabteen wallaahi magdhowgaas wararka dambe aa idinkugu soo sheegaynaa laakiin waxaa warna soo gaaray magdhowgaas inay iyaga ballan qaadeen faamiligii dadka ay ka dhinteen iyaga ay raasanaayeen amazon haddii ay magdhowgaas oy ballan qaaday ay bixin waayaan maamulka lasoo xiriiri waa ciidamada degan goobtan annagaa la xiriirnayn la xisaabtamayno waa la sameyneynaa amazon waxna waa laga qabanayaa waxyaalaha bahadilaada dadka shacabkana uma ogolaanayno waayo dadka annaga mas-uuliyadooda annagaa iskaleh waxaan ka codsanaynaa dadka ay waxyeelada gaarsiiyaan si ay noola soo xiriiraan haddii ay dadka ayaga la xiriiraan ma ogaa karna annaga laakiin waxaan codsanaynaa qof walba oo deegaankan dhib ku gaaro mas-uuliyaddeeda inaan annaga leenahay iyaga annaga isku xirayno waxaan kaa rabaa wax isbaaro oo yaala deegaanka afgooyi ilaa iyo ma jirto waa been ninkii isbaaraha hataa lagu yidhaahdeen canshuur la bixiyana wadankay ku dhisan tahay canshuurtii waagii madaxweynihii koonfur galbeed iyo madaxweynihii federaalka ay tageen afgooyo waa la joojiyey isbaarii lagama hadlayni haddana canshuurtiyaa dib loo furay shanta golaha sare ciidanka joogo waa ciidanka keliya kaabo wadooyinka waa furan yihiin in yaray isku hakadeen hadaa barbaran jira awgiis hadda deegaanka waa nabad isu socodka waa waa waa furmay marka waxaan baaq u diraynaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed wasiiradiisa maamulka gobolka maamulka degmada in dhibaatooyinkan ka taagan maalin kasta ay soo laalaabanayaan amazon iyo barbaleemada ka jiro ay culeyskanala saaraan iyo xoojinta amniga